إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kusoo dhowaada dhegaystayaal qodobada warka subaxnimo idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan mas-uul ka tirsan maamulka jubbaland ayaa lagu dilay weerar istishaadi ah oo shalay ka dhacay magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose kaasoo lagu wado in saacadaha soo socda la aaso sarkaal miina baara ah ayaa lagu dilay qarax xooggan oo ciidamada shisheeye lagula beegsaday deegaan ka tirsan gobolka shabeellaha hoose dabgeystay khasaare hantiyadeed ayaa ka kacay suuq ku yaalla mid ka mid a xeryaha qaxootiga ee ku yaalla kenya degmada tiyegle wee wilaayada islaamiga ah ee bay iyo bakool ayaa lagu qabtay barnaamij looga jawaabayey gefkii uu faransiiska u geystay nebiga sala allahu calayhi wasalem webiga shabeelle ayaa ku fatahay degmooyin iyo xaafado ka tirsan gobolka hiiraan ee bartamaha soomaaliya wilaayada islaamiga ah ee jubbooyinka ayaa soo bandhigtay askari ka soo goostay maamulka jubbaland diyaarad basaas ah oo ay lahayd xukuumadda kaabul ayaa lagu soo riday gobol ka tirsan waddanka afghanistan dowladda baxrayn iyo yahuudda ayaa geray heshiis iskaashi dhan kasta ah oo lagu sheegay inuu taariikh yahay sida laga soo xigtay madaxweynaha maraykanka donald trump oo arrintan dardar gelinaya intaasi waxay ahaayeen qodobada warkeenna ugu door karoonaa u diyaargarooba isagoo faahfaahsan
من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا waa subaxnimo sabti ah taariikhda hijrigana ay ku beegan tahay afar iyo labaatanka bisha labaad ee muxaram sannadda kun afar boqol laba iyo afartanka hijriyada dhanka kalena waafaqsan laba iyo tobanka bisha sagaalaad sannadda labada kun iyo labaatanka ku soo dhowaada warkii oo fidsan mas-uul ka tirsan maamulka jubbaland oo lagu dilay weerar istishaadi ah oo shalay ka dhacay magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose ayaa lagu wadaa in saacadaha soo socda la aaso faahfaahinta warkaas waxaa noo hayaa wariyaheenna cabdifitaax maxamed qaasim filibiin maanta oo sabti ah gelinka hore ayaa waxaa lagu wadaa in magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose lagu aaso shaafi raabi kaahin oo ka mid ahaa mas-uuliyiinta sarsare ee maamulka jubbaland kaas oo shalay lagu dilay camaliyad istishaadiyo ah oo ka dhacday magaaladaasi mas-uulkaasi oo ahaa la taliyaha gaarka ah ee axmed madoobe ayaa u geeriyooday dhaawac culus oo ka soo gaaray camaliyadii shalay intaa waxa dheer ah oo weerarkaasi nafurnimada ah ku dhintay mid ka mida istaafkiisa iyada oo qaar kaleh ay ku dhaawacmeen mas-uuliyadda weerarka waxaa sheegatay xarakat al-shabaab almujaahidiin oo tilmaantay in shaafi uu ka mid ahaa mas-uuliyiinta sarsare ee maamulkaasi jubbaland dadka taariikhdiisa yaqaana waxay sheegeen inuu ahaa nin aad ugu dhow ciidamada maraykanka islamarkaana kala shaqeeya dhanka istaraatiijiyadda waxaana ay sidoo kale geeridiisa dhaawac weyn ku tahay ciidamada kenya iyo maamulkii uu ka midka ahaa sida laga soo xigtay ilo xogogaal ah oo ku sugan kismaayo mas-uulkan ayaa ahaa nin galaangal ku leh dowladaha shisheeye ee danaha gaarka ah ka leh kismaayo waxaana uu ka dambeeyey isku xirka imaaraadka carabta iyo hogaamiyaha jubbaland waxaa kale oo uu ka mid ahaa dadkii farakutiriska ahaa ee dowladda kenya ka iibiyey in axmed madoobe laga dhigo hogaamiyaha maamulka jubbaland doorashadiisiina waxa uu ku bixiyey dhaqaale aad u badan xaaji yaasiin jaamac ismaaciil oo ay saaxiibo ahaayeen ayaa waxa uu sheegayaa in shaafi uu sidoo kale ahaa ninka qurah ee dhisay golaha wasiirada ee maamulkaasi waxa uu ahaa raggii aasaasayaasha ahaa ee jubbaland xoreynteedii kow la bilowday haddii laa kumaye ganacsatada ahaayee muxuu ahaaye dhaqaalaha faraha badan juhuudka faraha badan dadaalka faraha badan raggii geliyey ee didibada u aasay ayaa uu ahaa markii ugu horreysayba yani maaragtay aasaaskii xoreynta waxaan xusuusnahay muddo kow iyo toban bilooda jaamicadda in uu ku hayay ilaa kun iyo laba boqol oo ergo oo meelo kala gaara isaga timid soomaaliya oo dhan ayaa uu wuxuu u ahaa haddii ilaahay xukumayo hor istaago uu ahaa oo uu noloshooda iyo caafimaadkooda iyo kawarqabkooda uu intaa uu isagu mas-uul ka ahaa markii dambena raggii maamulka laftiisaba ninkii qura ee waxa uu ahaa xafiisyadan dhabta ah ee jira hadda wasaaradaha ninkii ama aasaasay wasaarad uuna isagu albaabkeeda furin ama uuna qalabayn miis iyo kursi wasiira ku fadhiisto wasiir ku-xigeen raggii ninkii saa usoo maamulay ayaa uu ahaa shaafi raabi waa ninka dhisay xarumaha uu ku shaqeeyo maamulka jubbaland sidoo kale reer kismaayo ayaa waxa ay ku xasuusanayaan dhismaha xabsiga weyn ee magaalada kismaayo oo ay haatan dad badani ku xiran yihiin maanta dhammaan dadku waxaad mooddaa iyo dad ka soo qayb galay inay wada faraxsan yihiin sababtoy tahay qaybo sharciyadii ka mida oo inaga maqnaa buu xabsigu kow ka yahay xabsigaasoon rabno inay xabsi weyn uu noqdo oo sharciga dib loogu soo celiyo intaa waxaa dheeray in shaafi raabi uu ka mid ahaa shakhsiyaadkii ka dambeeyey dib u doorashadii axmed madoobe waxaana ay dad badan aaminsan yihiin in dilkiisa uu al-shabaab uga dhigan yahay mid ka mid ah dhakooyadii uu ku taagnaa maamulkaasi oo la siibay shalay wax yar kadib geeridiisii waxaa war qoraal ah soo saaray axmed madoobe isaga oo tacsi u diray islamarkaana sheegay in tallaabada lagu dilay ay ku tahay dhaawac weyn intaasi kadib axmed madoobe ayaa ka soo duulay magaalada muqdisho isaga oo habeenkii xalay gaaray magaalada kismaayo si uu uga qayb galo aaska mas-uulkaasi oo maanta halkaasi ka dhacaya sidoo kale kismaayo waxaa gaaray ergooyin kala duwan oo ay ka mid yihiin ajaanib kuwaasoo intooda badan ka soo duulay magaalada nairobi si iyaguna ay uga qayb galaan aaska sarkaal miina baara ah ayaa lagu dilay qarax xooggan oo ciidamada shisheeye lagula beegsaday deegaan ka tirsan gobolka shabeellaha hoose wararka naga soo gaaraya gobolka shabeellaha hoose ayaa ku waramaya in saacadihii lasoo dhaafay qarax culus lala beegsaday kolonyo ka tirsan ciidamada shisheeye uganda oo ku socdaalayay inta u dhexaysa degmada baraawe iyo ambareesa waxaana qaraxaas lagu dilay sarkaal miina baara ah oo u dhashay uganda jugta qaraxan ayaa si aad ah looga maqlay deegaanada ku xiran degmada baraawe ee gobolka shabeellaha hoose dab khasaare hanti adeed geestay ayaa ka kacay suuq ku yaala mid ka mid a xeryaha qaxootiga ee ku yaala waddanka kenya tafaasiisha warkaas waa kan waryaheenna haashim cabdinaasir
dabkan ayaa saacadihii lasoo dhaafay waxa uu ka kacay suuq weyn oo ku yaala xerada qaxootiga dhagaxley kaas oo geystay waxyeello aad u badan oo gaartay qaybo badan oo ka mid a suuqa sawirro laga soo qaaday suuqa uu dabku qabsaday ayaa muujinaya baaxadda uu la egyahay khasaaraha uu geystay dabkan iyadoona gebi ahaanba ay gubteen meherado ay ka mid ahaayeen baqaaro dukaamo lagu iibinayay qalabka elektaroniga iyo goobo kale oo ganacsi ah goobjoogayaal ku sugnaa xilliga uu suuqa dabku ka kacay ayaa saxaafadda uga warramay sidii ay wax u dhaceen
ayaa ka dhacday maaragtay suuqa weyn ee commercial market dhagaxley masiibo aad iyo aad u weyn ayaa ka dhacday dhammaan ma garanaysaa qaybihii kala duwnaa ee suuqa hadday ahayd qaybihii bacadlaha iyo hadday ahayd dukaamadii dhammaan caawa dambas ayay noqdeen arrin aad iyo aad maaragtay aad iyo maaragtay darra ayaa ka dhacday xerada qaxootiga suuqa weyn ee dhagaxley waa xerada qaxootiga dhagaxley dab bilowday meelu ka bilowdan lama garanaayo magaaladaa gubutay waxay ka soo bilowday dhinacan ciini shamsi iyo musi abukar hadda waxay maraysaa dhinaca dhaaw ilbaysooyinka iyo wixii dhan way dhammaadeen kulli sidoo kale qaar ka mid a bulshada ku nool xerada dhagaxley ayaa sheegay in gebi ahaanba ay bas beeleen meheradihii ganacsiga ee ku yaallay halkaas
magaalada dabka wuxuu ka kacay shirkadda cayn shamsi agteeda carwo maaragtaa sariiraha iyo lagu gado suuqa badanaa khasaaraha soo gaarayna waa suuqa embeesooyinka halkan waa xerada qaxootiga dhagaxley caawa maqribkii markii salaad maqrib aan u taagneen ayuu dab bilowday meeluu ka bilowdan lama garanaayo magaalada gubatay waxay kasoo bilowday dhinacan cayni shamsi iyo musi abukar hadda waxay maraysaa dhinaca dhaw ilbaysooyinka iyo wixii dhan way dhammaadeen kulli
baabiyey oo ilaa hadda suuqi meelo badan oo ganacsi embeesooyin goobo kaloo fara badan oo joodaryaal lagu iibiyo waxyaalo badan hanti badan ayaa ku leetaan dhihi karnaa runaantii dhammaan ma garanaysaa qaybihii kala duwnaa ee suuqa hadday ahayd qaybihii bacadlaha iyo hadday ahayd dukaamadii dhammaan dambas ayay noqdeen arrin aad iyo aad maaragtay aad iyo maad nasiib darra ayaa ka dhacday xerada qaxootiga suuqa weyn ee dhagaxa suulka waxaa la dhihi karaa boqolkiiba sideetan wuu gubtaan ku dhihi karaa aad iyo aad suuq waa maaragtay aad buu maaragtay masiib xun baa ka dhacday xerada maaragtay suuqa caawa dabkan ka kacay xerada qaxootiga ee dhagaxley ayaanan la ogeyn sababta rasmiga ah ee ka dambaysa waxaana ay dadku muddooyinkii dambe ka cabanayeen dhibaatooyin kale oo xagga nolosha ah oo la soo deristay islamarkaana ay ka mid yihiin dhac loo geysto goobahooda ganacsiga degmada tiyoglowe wilaayadii islaamiga ah ee baayo bokool ayaa lagu qabtay barnaamij looga jawaabayey aflagaadadii uu faransiisku u geystay nebigeenna sala allahu calayhi wasalam faahfaahinta warkaas waa kan waryaheenna mahad cubeyd cali kulankan oo ahaa mid aada u ballaaran islamarkaana looga jawaabayay aflagaadadii uu faransiisku u geystay nebigeyna sala allahu calayhi wasalam ayaa ka dhacay fagaaro weyn oo ku yaala degmada tiyeglow ee wilaayada islaamiga ah ee baay iyo bakool multaqahan ama kulankan oo ay kasoo qeyb galeen culimo mas-uuliyiin iyo waxgaradka degmada tiyeglow ayaa lagu muujinayay shucuurta iyo carada ay ka qaadeen dhibaatada ay reer yurub ku hayaan kitaabka qur-aanka iyo cirdiga nebigeyna maqaamka sare leh ee moxamed sala allahu calayhi wasalam ugu horeyn mid ka mida culimmada wilaayada islaamiga ah ee baay iyo bakool oo ka hadlay kulanka ayaa ummadda ku booriyey in ay ka jawaabaan dhibaatada loo geystay nebiga sala allahu calayhi wasalam rasuulka sal lay wasalam maalin maalin ka mid ah meeray man le kacab ibn ashraf lan yahuudiya ma jiray kacab ibn ashraf leerow oo rasuulka sal lay wasalam eed indhabi jiray markaasa way ba ankahay cabdullahi ibn maslama lan leerow bankay oo kamida nimankan ansaar weliba gaar ahaan nimanka cows ka mid ah markaasa waa cabdullahi ibn maslama abaha dililankii mayber rasuulka sal lay wasalam kaas ayoo ka adkaada ayoo qobode faqad aadaanii bishicrih wa qowyi lmushrikiin lankaas idhabahi mayba idhabay shicirji iyo yaa idhabay may kala idhabay yaani marka guubaabinta quraysh ee mushrikiinta ha guubaabiyo yaa idhabay saas oo kale way bedelay may codsadeen nimanka reer ansaar gaar ahaan reer khasraj ini dila abi raafi lanka leeraw salaam ibni abi cuqay mayba codsadeena iniyoo dilaan rasuulka salaka codsadeen lankaas rasuulka dhabi jiray marka nimanka reer cows dileen kaabnu ashraf rasuul dhabi jiray yoona way bedeleen abi raafa bedeleen salaam dadka muslimiinta hana namaadij waa tusaalooyin oo walba laka tusaa laqaado waa laka sargoosado dadka muslimiin meel laga baahan yahay lankana muhammad aayo meel alaal meelo ka deeriyaan boos kasta us roogo yaani hab alal habkiyo ka dili koraan ina suunsiya ani kale walolba wala in suurtagoniyo ka dilaan sidoo kale waxgaradka degmada tiyeglow ayaa muujiyey shucuurtooda walaalyaal shacabka muslimka ah intuu hadda inta fadhiidii intii maqonku xunyiina dariiqada arag doobalanka lakaka sheekaysadoo haya arrintaasini eedliinku xunyi ilaahay subxaan qaadira cudurka hadda ka jara iyo cudurka wiin ha ka ridu junuudi ilaahay kor i hoos allaha kuku fasaxo may fadaane hoob ilaahay raalle ka nagado qoolna waabwalnoo dheegay ini ficilna ka darno marka mayla faday doosideed haddaad diinta lahaa faragad rasuulka la'ay oo ilaahay la'ay oo ada macnaha waana lis weeday waana macnaha qiiro lis gileeli leeyi qiirada ilaa hadda lagla reebreebo burursu ana maragahay oo rasuulku jawaabto gaalkun bi ani ku jawaabe langle ee arrantuu aragaasee langan dheegna male kii idaacad ku dheega kii dhagaa berliinka shuba aragaasee langan dheegna male faransiis may ku dhow yaaha bannaankun ilaahay maadde xalalnay ku dhowi meelo ku bilaawde dabis dambeena baaris ayaal haye aynoo ballan qaaday ini arrintuu rasuulku aflagaadidun oo rasuulku liinjeysdi lankaha aniha aare le oo aragaase shahiido waak oo walha garaaco walhaye
walbaan sharci nabiga calayhi salaatu wasalaam liin aayi korn lin aflagaatay kor dadkii ku dhiidhiili faday aruntu marna aysan jawaabtay ku biili faday waa dadka muslimiinta eh meel kasta roogan ayuu linku baahanye taasoo nabag haddii dhimmiday marna isagada geeg adduunka roogna dadkii ku jawaabo faday un ninku baahanye un ku jawaabna waana ku jawaabaan haddii ilaha yar insha allah jawaabteena nugu argo haddii ilaha yar dhammaan muslimiinta meel kasta walba aan ka baaqay aan aruntun tanga safayl inku gilgiloodana marna aysan jawaabtay limbi meel kasta roogan insha allahu tacaala dhowaan ayay ahayd markii wargeyska lagu magacaabo jaarliyo hebdo uu mar kale meel kaga dhacay cirdiga nebiga taasoo ay ka caroodeen dadka muslimiinta isku soo wada duuba waxaa dhowaan si istabajoog ah wilaayaadka islaamiga ah kaga dhacayay kulamo iyo barnaamijyo xiriir ah oo looga jawaabayay aflagaadadii uu faransiisku u geystay nebigeena moxamed sala allahu calayhi wasalam webiga shabeelle ayaa ku fatahay degmooyin iyo xaafado ka tirsan gobolka hiiraan ee bartamaha soomaaliya waa kan wariyaheenna cabdulaahi yaasiin jaamac soomaali oo inoo sii ambaqaadaya bulshada ku dhaqan magaalada buuloberde ee gobolka hiiraan ayaa waxa ay sheegayaan in webiga shabeelle uu kusoo fatahay magaalada islamarkaasina saameyn xoog leh uu ku yeeshay waxay intaasi ku dareen in magaalada oo keliya aanay ahayn ee sidoo kale beeraha uu ku fatahay odayaasha buuloberde waxay sheegayaan in fatahadda webigu ay saameyn ku yeelatay geesta kale odayaashu waxa ay eedeyn u jeediyeen maamulka hirshabeelle oo magaalada buuloberde ka taliya guryahaasay biya u soo galeen beerihii waa go'een tacabka waa go'ay saddex bilood kadib waa soo ceshoom u haysaa mar walba waa sii go'u haysaa lix bilood kadib waa go'u haysaa dhowr maraan ka joognaa ilaahayga subxaana qaada naga qaadka allah naga qaado oo maanta aan soo booqannay xaafadihii degmada buulo burte ooy biyaha xalay ay shalay iyo ayaantaa ku soo bilowdeen oo ummaddii ay ka qaxday oo halkii guriba ay iskugu tageen laba qoys saddex qoys horta marka hore waxaan leennahay ilaahay hanaga dulqaada masiibadaas waxaa awooddaas iskale ilaah asagana waxaa noo soo dhiibo inta hirshabeelle wax ka rabto hal nin oo masiibada buuloburto ka dhacday dad kale u imaanayso oo la qaybsanaysa indhahayna ma hayno laakiin birrito nin sarwaal intuu isku soo cariiriyey dhexda xirtay ee hirshabeellaa laysoo magacaabayla waa arki doonnaa insha allah war ummadda reer buuloburte hadda beerihii dhammaa ee maanta la sugayo ee biibaxadii hore ku soo baxdo dhaqaalaha la geliyey hal beer oo buuloburte nawaaxigeeda ku yaalla oo maanta wax laga sugaa ma jirto nin walbaa soo arkahay biyihii ka qaadeen nin u yimiday oo yidhi war raalli ahaaba xataa loorkaasha muurayda ahoo ma jiro birrina waxaad rabtaan inaad tidhaahdaan mas-uuliinaa idin noqonaynaa war ilaahay ka cabsada sidoo kale magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan oo marar hore oo badan fatahada ay ka dhaceen ayaa iminka fatahaaddu ku soo labakaclaysay qaar ka mid a dadka ku dhaqan magaalada beledweyne ayaa ka barakacay biyaha webiga ee xaafadaha ku soo rogmaday maamulka gobolka hiiraan ayaa horey waxa uu hay-adaha shisheeye ugu eedeeyey in webiga biyihiis ay ku soo faruurayaan xaafadaha islamarkaasina ay furayaan meel weliba oo iyagu ay xiraan wuxuu maamulku markaa sheegay in hay-aduhu ay doonayaan in dadku xeryo baraka ay galaan markaana iyagu ay maamulaan wilaayadii islaamiga ah ee jubbooyinka ayaa soo bandhigtay askari ka soo goostay maamulka jubbaland tafaasiisha warkaas waa kan wariyaheenna maxamed cali aadan askarigan oo muddo saddex bilood ah ka tirsanaa ciidamada maamulka jubbaland ee ku sugan deegaanada dhacduleedka magaalada kismaayo ayaa saacadihii lasoo dhaafay waxa uu isku soo dhiibay wilaayada islaamiga ee jubbooyinka kadib duruufo iyo dhibaatooyin uu la kulmay waxaa ugu dambeyntii u suura gashay inuu isaga soo baxo safka ciidamada maamulka jubbaland iyadoona lagu soo bandhigay degmada jilib ee xarunta maamulka islaamiga ee jubbooyinka ugu horreyn waxa uu ka sheekeynayaa qaabkii uu uga mid noqday askarta jubbaland magacay waa siciid cumar nuur waxaa ka tirsanaa ciidanka jubbaland oo ka soo baxay alxamdulilah rabbilcaalamiin maamulka waxaan ka raacay tababarkeena horta waxaan ku qaadanay daalla kuuran xerada kademiya kademiya sideed bilood baan tababar qaadanaynay kadib baana la qaaday waxaana la geeyey birta dheer birta dheer mase waana la ka soo celiyey waxaana la keenay meel yidhaahdo garas ceebeed haddee meeshii garas ceebeed anu joogo oo arka rafaadka yaallo dhibaatada taallo ba waxaan go'aansaday inaan iskaga soo tago macallimiin soomaali ah baa bixinaysay markii dambe adiga oo tabarka loo noo xirmi rabo waxaa imaaday niman kenyaatiya dabridka inaan ayagaan macni noo bilaabay qori ka ah iyo booshkiis oo cusub oo kuwa haddii la bixiyey ah kuwaasaa la imaaday waa in lacagay ahaa maasha allah walaalahayga muslimka ah soo dhoweyn fiican iyo nabadgelyaan kala kulmay hurdala-aanta igu dhacday markaan ku jir jiray jubbaland-a ayaan helay hadda maalmahan oo si fiican baan u seexdaaba sidoo kale waxa uu sharaxaad ka bixinayaa dhibaatada ay ku nool yihiin ciidamada maamulka jubbaland isagoona ugu dambayntii u diray fariin baaq ah cabsi lama sheegi karo habeenkii lama seexdo maalinkiina lama seexdo Een, waa laga baqaa si oo macnihii baqitaan oo saa'id ah baa looga baqaa maaduu alla kuu roon yahay hadda saddex bir aan la joogay waxaan ku dhihi karaa hal habeen ma seexanba ama hal maalin ma seexanba marka een, baqitaan xoog le ayaa ka jirta meesha oo aam- oo kalsooni darra midda kale ayaga dhexdooda isu kalsoonin qalabka moobelada wasi habeenka waa laga qaaday oo laga xarinayaa marka dhibaatadaasaa ka jirto maasha allah walaalahii muslimka ah mid ka mid ah ayaa macnihii soo xiriiriyey yacni arrintaas saasaa ii sheegay anigana haddii markii uu arrinta ii sheegay waa go'aansaday inaan iskaga soo tago waxaan fariin u dirayaa inay iskaga soo tagaan meesha gaalada iyo gaala jireenka inay iskaga soo tagaan ayaa un baaqayaa nolosha cusub aan hadda galay in ayagana soo galaan alxamdulilah rabbilcaalamiin baan leeyahay meesha nolol ma taallo baahi baa taallo gaajaa taallo gurmud ma yaallo gaari waddada mari kara hadda ma lahan gaari waa laga baqayaa markas waddada laga baqayaa qarxa laga baqayaa marka intaa meesha ku baabi'i lahaydeen iskaga soo tagaan dhihi lahaa ugu baaqayaa dhallinyarada ku jirto ciidamada maamulka jubbaland ee gacansaarka la leh askarta kenya ee duulaanka ku jooga soomaaliya ayaa muddooyinkii dambe waxay si isdabajoog ah isugu soo dhiibayeen maamulada islaamiga ah ee gada iyo jubbooyinka halkaas oo si wanaagsan loogu soo dhoweeyey diyaarad basaas oo ay leedahay xukuumadda kaabul ayaa lagu soo riday gobol ka tirsan waddanka afghanistan wararka naga soo gaaraya waddanka muslimka ee afghanistan ayaa ku waramaya in saacadihii lasoo dhaafay halkaas lagu soo riday diyaarad basaas oo ay lahayd xukuumadda kaabul wararkan lagu soo riday diyaaradda ayaa waxa uu si gaara kaga dhacay gobolka qunduus ee waddanka afghanistan halka warkaas aad kala socotaan waa idaacaddii islaamiga ah ee alfurqaan dowladda baxrayn iyo yahuudda ayaa gaaray heshiis iskaashi dhan kasta ah oo lagu sheegay inuu taariikh yahay sida laga soo xigtay madaxweynaha maraykanka donald trump oo arrintan dardar gelinaya waa dalkii labaad ee carbeed ee yahuudda la heshiiyey muddo soddon maalmood ah sida uu xusay madaxweynaha dalka maraykanka donald trump dowladaha carabtu intooda badan waxay shucuubta u sheegi jireen inay yahuuddu cadow tahay gumaysina ku hayso falastiin laakiin hadda ay qirayaan inay iyagu khaldan yihiin yahuudduna saxan tahay dowladaha khaliijka carabta ayaa intooda badan aqoonsaday maamulka yahuudda tan iyo markii uu ingiriisku ku beeray dhulka barakaysan ee muslimiinta gaar ahaan qudus sannadkii kun sagaal boqol afartan iyo sideedii warkii subaxnimo aad kala socoteen idaacaddii islaamiga ee alfurqaan dhegaystayaal waa naga intaa